kulanti wanaagsan dhegaystayaal bilihii oktoobar iyo nofembar ee aannu ka soo gudubnay soomaaliya waxaa ka da'ay roobab xoog leh oo sababay daadad iyo in ay webiyada sameeyaan fatahaado xaddhaafa khasaaraha ka dhashay daadadka ayaa lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu ballaarnaa ee ka dhaca soomaaliya hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya ayaa sheegtay in dadka ilaa iyo hadda ku dhintay masiibadaasi ay kor u dhaafayaan ilaa iyo boqol iyo labaatan qof haddaba goorma ayay bilaabatay masiibadan gobolladee ugu daran sidee ayay u socdaan howlaha gurmadka bini'aadanimo maxaase ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban howlaha samata bixinta dadka go'doonsan su-aalahaasi iyo kuwo kale oo dhammaan la xidhiira fatahaadaha iyo daadadka soomaaliya ku dhiftay ayaan weydii doonaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud macalin maxamuud macalin aad baad u mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a adiga mudan bal marka hore inta aanan aadin masiibada lixaadkeeda iyo khasaaraha ka dhashay iyo xaaladihii ugu dambeeyey sidee ayay ku bilowdeen daadadka iyo fatahaadaha waddanka ku dhiftay walaal waa mahadsan tahay daadadkaani runtii wax la filanaya ayay ahaayeen waxaa la yidhahdaa ilniino oo dabcan meelo badan oo dalka adduunyada ka midana ka dhacayay hay-adda maaraynta masiibooyinku waxay digniin bilowday bishii juun oo ay ummadda soomaaliya la wadaagtay inay xaaladahan fatahaaduhu soo socdaan fatahaadahanu waxay dhacaan runtii sanado ka bacdiay dhacaan waxaan umalaynaa fatahaadani oo saa u weyn waxaa la sheegaa ninety seventy ayaa mid u eg tanu inkastayba kasii weynta ay dhacday marka wax la filanayey oo la sugayey ayay aheeday aadna runtii waan mataqaanaa uga sii hadalnay haddaad xasuusato hay-adda maalinta masiibooyinku waxay bixisa digniina aada u fara badan waxay u sheegtay ummadda waxaa loo isticmaalay telefishinada waxaa la isticmaalay raadiyaasha waxaa la isticmaalay bulshada rayidka ah oo cid kastaa loo sheegay waxaan tagnay gobolada oo anagu aan lagu hayno ku tagnay si aan dadkii ula soo qaybsanno marka wax la filinaya ayay aheeday xilligaasaana bilowna walaal waayahay marka goorma ayay masiibada bilaabatay in ay dalka ku habsato gaar ahaan daadadkii fatahaadaha
walaalow waxay bilaabatay bishii sebtembar ayay bilaabatay dabcan waxaana xooggeeda uu nagu dhacay octoobar aad iyo aad ayay mataqaanaa saameyn xoogan u laheeday ilniinadu sideedaba macnaha waxay ku timiday xajmigay ku imaanaysaa aada u weynaa marka xilliga marka ilniinada halkaa dhexgale waa roobab oo dabaylo wata roobab xoog leh waa roobab waa roobab laakiin dabaylo ma ahan waa roobab aada u badan oo xaddigii loogu talagalay aada uga tiro badan roobabka caadiga oo da-o inta badan toddobaatan millimitir toddobaatan ilaa iyo boqol iyo xoogo way naqdaan ilaa iyo afar boqol oo millimitir ayuu gaarayay marka waa roobab aada u tiro badan oo runtii xaddigii roobka laga filinaya ka tiro badan wakti dheerna soconayay marka taasaa waxay keentay saameyn aada u fara badan iyo dabcan iyagoo anagu de webiye ayaan leenahay meelaha fogfog intay ka da-aan webiyadu ay aada noogu soo fataheen iyo dabcan buuraha oo markay ku daan iyadana waxyaabahan faajiraadka la yidhaahdo oo webiyo aada u tiro badan ayay dadku ku imaanayaan iyagoo runtii aan ku tashanay waa garta marka dalka fatahaada ka dhacay webiyadii karkaarada jabshaday roobabka sida hadda tilmaamtana waxay ahaayeen kuwo dhibca badan leh goboladee ugu daran marka oo ay fatahaadaha iyo daadadkaasi ku dhifteen nuur waa mahadsan tahay gobolada ugu daran waxay ahaayeen gobolada gedo baay shabeelada dhexe iyo jubbada hoose ay ahaayeen iyo hiiraan goboladu iyo hiiraan waa shabeelad waa shabeelada dhexe iyo iyo iyo hiiraan gobolada la isku yidhaahdo hirshabeelle dabcan culeyska ugu weyn oo runtii ay ay waxaan lahaayeen waxay ka dhaceen meelaha webiyada ay mataqaanaa maraan oo webiga jubba iyo webiga shabeelle iyo webiga daawo la yidhaahdo oo runtii asaguna dhinacaas ka yimaada etoobiya waxyaabaha marka aan aragna waxaa kamid a meelo ayse webiyadu marin dhib badanaa ka dhaca sida baydhab oo kaleentood oo biyo runtii aada u xoogan oo ka yimiday buuraha iyo banaanka ka yimiday ay magaalooyinkii qaadeen oo ay dad badan runtii allah u naxariistay ay nooga dileen marka dhibka ugu daran wuxuu ka dhacay webiyada haddii loo fiirsa saamaynta ay sameeyeen laakiin dalkao dhan ayay dhibaatadu ka dhacday oo gaalkacyo oo mataqaanaa inta badan aan lagu aqaanin inay fatahaadu saas u saamaysahay sanadkan aaday u saamaysay marka xaaladdu aaday runtii u cuslad walaalkeed marka maxamuud khasaare ayaad hadda sheegtay in dad ay ku dhinteen marka tirada ilaa iyo hadda aada diiwaan geliseen daadadkaasi ay dileen iyo fatahaadaha ilaa intee ayay gaarsiisan tahay
tirada hadda ugu badan oo runtii la diiwaan geliyey waa boqol iyo labaatan dabcan oo dalka oo dhan ka dhacday waa u kala badan yihiin gobolada laakiin dalka oo dhan tiradii ka dhacday oo dhimasheedo annagu aan diiwaan gelinay waa boqol iyo labaatan walaal waaya marka boqol iyo labaatankaasi waa tiro aada u badan allah u naxariisto intii dhimatay goboladee ayay ku badan yihiin marka dhimashada walaalow gobolada hadda bay iyo gobolka gaday ugu badnaayeen dabcan dhimashadu laakiin waxay ka dhacday dalka oo dhan waxay ka dhacday puntland waxay ka dhacday hirshabelle waxay ka dhacday laakiin gobolada aad iyo aad runtii ay tiradu ugu badneeda dhimashadu waxay eeday gobolka bay iyo gado jubbada hoose iyo jubbada hoose oo area kismaayo iyo iyo dhulka ku heeranaysan oo afmadow iyo dhulkaasi aaday runtii weliba weliba xiliyadii ugu dambeeyey oo mataqaan daadadkii ugu dambeeyey aada u saameeyey waxaa jirto dhib dhacay oo sideed iyo toban sideed iyo dhowr iyo mataqaana ay ku dhimatay oo doon la gadoontay iyagoo shabaabka ka baxsanayaan shabaabka wuxuu u diiday dadka inay meelihii ay ay ka baxaan oo meela ay raadsadaan marka dooni iyagoo la baxsanayaan ayay la gadoontay marka dad fara badan adduuntaas ku dhintay marka dhimashadu marka marka laysku daray guud ahaan dalkao dhan ayay boqol iyo labaatan naqatay waa garta marka haddii aan u nimaano jawaabihii gargaarka bini aadamnimo hay-addaada iyo dowladda federaalkaba ay ka bixisay sidee ayaad uga jawaabteen masiibada
runtii masiibadu markay dhacday oo ugu dareeda waxaa dhacday waxaa go-ay beriijadii laysoo gudbi jiraa go-ay waxay dhacday biyuhu waxay noqdeen bad oo aaday runtii u tira bateen dadkii go-doomay galeen waxa ugu badan oo maarkaasi loo baahda waxay noqotay doomanka dadka lagu soo badbaadiyo waxaan dirnay dooman annagu waxaan dirnay ilaa iyo todobiyo toban doomood hay-adaha iyo ada njoyada kalentoodo runtii aan iyaguna aada noo kaalmay noo caawiya waxay direen lix iyo labaatan doomood afartan iyo saddex doomooda waxaa loo dira dalka oo dhan si mataqaana loogu soo badbaadiyo oo dadka loosoo loo soo waxeeyo tan labaad waxay eeday inaan marka haddana raashinkii iyo dawadii oo meelaha qaarkood oo weliba xatee uu ka cudurro laga dareemay iyadana runtii annaga waxaan ilaa iyo soddon kun oo qoys ayaan wax gaarsiina haddaan nahay sodno hay-adaha oo noo nala nala mataqaanaa olgada ah oo internationalkane ilaa iyo boqol iyo afartan iyo laba kun ayay gaarsiiyeen guud ahaan marka laysku daro boqol lixdan iyo sagaal kun ayaa mataqaanaa qoys ayaa wax la gaarsiiyey marka waa dareemi kartaa in a short time oo xilli weliba aada iyo aad mataqaanaa u gaaban ayaa gurmadkaas deg dega lagu sameeyey walaal waaya marka haddii waddooyinkii ay go-een tirada aad sheegtana ay tahay tiro aada u yar qaramada midoobe iyo hay-addaadaba boqolaal kun inay ku barakaceen ay sheegayaan sidee lagu gaari karaa dadka kale marka tirada badan runtii aadaad umahadsan tahay arrinta ugu daran oo hadda runtii culeyska ugu daran oo nahay wuxuu yahay sida lagu gaarayo dadku waa og tahay oo dalku waa kala xiraa oo mataqaanaa nimankan oo argagixisada ayaa waxay xireen isu socodkii dadka marka horeba ugu xiraa marka labaadna waxaa gooyey isu socodkii haddana daadadkaanaa jaray dhibaatada dhacday oo ugu daran waxay noqotay xatee garoomadii yaryarka ayoo lagu digi jiray inkastoo waxa lagu qaado diyaaraddu aad dareemi kartay diyaarad wax lagu qaadayo dad lagu geynayo inay aada iyo aada u mataqaanaa u yar yihiin haddana garoomadii qaarkood biyaa galay oo waxaan heli weyna inaan garoomo aan ku degno marka waxa ugu daran waxay tahay sida lagu gaaro culeyskaasina runtii welina wuu jiriyaa oo xagga lojisticada aaday runtii ay culeys noogu haysaa
waaya marka meelaha dadka soomaalida ay aada uga naxeen muuqaaladii laga soo duubay waxaa ka mid ah gado iyo beledweyne jubbooyinka iyo weliba shabeellaha dhexe marka welina biyuhu waa ay socdaan marka sidee uga warqabtaan maalin kasta runtii hadda xaaladihii ugu dambeeyey waxay aad iyo aad u saameeyeen eriyadan shabeellada dhexe mahadaay hiiraan jalalaqsi iyo buulo burte beledweyne markay kusoo dhifteen ay dhulkaa haddana kusoo dhifteen dabcan meelaha hadda aan ka baqayno inay aad haddana usii saameeyaan maadaama ay soo dhaafeen waa balcada ka mid a dee dabcan meelaha qaarkoodna waxbaan sii geynay oo waxaan isku daynay inaan wax sii geyno culeyska dhacya wuxuu yahay walaalow annaga markii ugu horreysay waxaan filaynay daadadkaanu inay ku soo hormarayaan webiga shabeelle maadaama uu webiga shabeelle uu ka hooseeyo webiga jubba dooman iyo waxaan heli karna waxaan kusii diyaarinay beledweyne iyo jowhar iyo dhulkaasaan kusii diyaarinay laakiin ilaahay amarkiisa waxaa dhacday inay kusoo hormarto jubbada oo webiga jubba ay kusoo hormarto oo baar dheere iyo dhulkaas gedi eriyadaas ay ku dhifato taasaa marka waxay haddana nagu khasabtay inaan haddana cararno oon dhinacaas iyo jubbada u cararno haddii markaan jubbadii aan haddana anagoo jubbadii ka shaqaynayna haddana gadaashayna ka timid oo dhinacaan iyo ay kusoo dhifatay haddana shabeelle marka saad sheegto waaye culays badanaa jiro tabartu way yar tahay waxa aan ku tigi karno iyo saan u tigi karno way yar tahay dee dabcan culeyska intaas la eg ayaan uun isku dayaynaa inaan maalinba wax ka dhinno hadda oo aan mataqaanaa waxuu ahay aan telefoon kula hadlaayo degmada mahadday raashin ay hay-addu jirtay oo ilaa iyo lix kunoo qoysaa taagan raashin kalentoodoo la diray ayaa wuxuu kusii socdaa degmada jaalaksi dabcan dhinaca jubbada na guud ahaan baar dheere waxaan rabnaa maalmaha soo maalmaha soo socto inaan raashin ka qaybino guud ahaan mishin kaynaa oo hay-adda sudna ay hogaaminayso hay-adaha internationalka ay la socdaan waxaan ku tagnay meesha la yidhahdo baar dheere maanta oo guddoomiye ku-xeenkayga uu hogaaminayay dabcan marka culeyska jiro iyo baaxadda iyo xaaladdaanu ay saabtay aad u kala badan laakiin waa isku dayaynaa inta tabartayna ah inaan gaarno walaal
gudoomiye maxmuud macali waa mahadsantaa khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan gelaynaa dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo soo dhowow adigoo ku bilaabaya magacaaga magacayga waa cabdiqaadir waxaan joogaa degmada jowhar gudoomiyaha waxaan weydiinayaa dowladda waxay xoogga saartay hiiraan bada iyo jubbooyinka badoo iska ilowday shabeelle hadhee gudoomiye degmada maxadaay dhammaanteed waa laga wada barkaa sidaan ogsoonnahay tuulooyinka jinka webiga jowhar ilaa iyo balcad inta u dhexaysa ku yaalo kuwaas oo ka badan lixdan tuulo oo dadku waxay dhex joogaan biyo dooni ayaa lagu kala gudbaan sidaan ognahay bariga jowhar tuulooyinka ku yaalo gaar ahaan tuulada balcaano marka dowladda maxay u imaan laadahay gaar ahaan hay-adaada maxay u imaan laadahay
waa mahadsanyaha dhegeystahaas waana runtii kaga mahad celinayaa dareenkiisa dabcan dhulka hadda uu ka hadlay oo gedo iyo dhulkaasi waa dhulkii ugu horreeyey oo xaaladda ugu horreysaba ay saamaysay dabcanna hay-addu waxay maadaama ay inta ay heli karto iyo wax ay heli kartaa iyo resourceka uu aada u yaryahay waa inay maalinba meel ku cararto dhulkaasi jawaabta loo bixiyena oo ma la aadana waxay eeday xaaladaasa markaas ka taagneeday wayna mataqaanaa culayskan welina wuu ka jiryaa dabcan shabeellada dhexane hadda oo kula hadlaayo waxaa jooga hay-adda ayaa wax ka qaybinayso sida maxaday degmada maxaday iyo tuulooyinka ku hareereysan maalin dhaweyda waxaan wax ka qaybinay meesha la yidhahdo degmada balcad oo aan isagana aan ognahay inay ay soo gaarayso fatahaaddu haddana ay saamaysay marka walaalkii wuu mahadsan yahay dabcanna anagu waxaan isku dayaynaa intii tabartaynu ay tahay inaan adeegno walaal
waaya marka anoo daba socda su-aashaasi dhinaca bariga jowhar iyo weliba tuulooyinka kale ee galbeedka oo fatahaadaha aysan gaari jirin ayay gaareen walow bariga ayba muddo sanado ah ku jiraan dadkuna ay doonye ku gudbayeen marka sidee uga warqabtaan tuulooyinkaas
waa mahadsan tahay waxaan u malaynayaa waxaad ka hadlaysa waxay tahay gugii dhawaay ayaa isaga laftigiisa fatahaad keenay marka dhulkaasi waxaa saameeyey gugii hore dabcanna anagu xilligaasna waa gulmanay xilliga hadda la joogana fatahaadii iyadoo taasi ku jirta ayay haddana fatahaaddan kaleto ku timiday waan la dareemi karnaa culeyskaas tabarta iyo waxa la heli karane oo dalkao dhan in loo qaybsan la rabana iyadana wayna haysay laakiin hadda oo xaaladan lagu jiraayna waa loo jawaabay oo alaabaha hadda la diray oo oo hirshabeelle guud ahaan iyo gaar khaasatan shabaldheexa loo dira ayay ayay wax qayb ka leeyihiin haddana waan waan waan usii jawaabi doonaa haddii ilaha yirahdo walaal dhanka dhakhaatiirta waxa ay leeyihiin ama ay ka digeen cudurada maaragtay faafa in ay mar horeba bilowdeen marka maxaa faahfaahin oo naga sii kartaa xagga cudurada
warkaasi waxaan ka maqalnay dhinaca gidow ayaan ka maqalnay hadda dabcan shabeeda dhexe haddii uu ka jirana waan ogaan doonaa laakiin weli lama wadaagin waxaa laakiin aan warbixinta ku helaynaa waxay tahay inuu ka bilowda dhinaca gido cuduro oo sida shubanbiyoodka iyo arrimaha noocaasa maalmo dhoweeday xoogoo daawo ah ayaan waxaan geynay degmada doolow oonu dabcan ugu talagalnay in cuduradaas qaarkood lagula tacaalo dabcan hay-adaha dowladda sidii wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda nhta iyo kulli dhammaan waxay iyaguna dabcan nagala shaqaynayaan sidii arrintaasi laftikeeda looga looga gaashaamo laha ama looga hortegi lahaa shir ayaa jiro beri dhacayo oo hay-adaha caafimaadka iyo hay-adda sodma ay wada wadageli doonaan marka walaalkay waa jirtaa meelaha qaarkoodna way ka bilaabatay dabcanna waan sugaynay maadaama ay dee fatahaadda waxa ku xigaa ay naqon karto inay waterbon disease waxaan la yidhahda ay nagu yimaadaan waa gartay marka dhanka gargaarka haddii aan aadno ruushka ayaa dhowaan waxa uu muqdisho ka dejiyey markab wada gargaar bani aadanimo sidee ayaad u maamusheen ama aada u maamuleysaan gargaarkaas waa mahadsan tahay saad sheegta waaye gargaar ilaa iyo shan iyo labaatan kun oo tan ah oo ayaa yimiday oo ruushka nooga yimid dabcan mid kalena waa ka filanaynaa walaalow gargaarkaasi hadda lix kun oo qoys oo ka mida degmada macdaay aaday lix kun oo qoys oo ka midana degmada jallaqs ayay u socotaa oo waxaan rajinaynaa berito inay baxdo waxaan u diyaarinay dooman qaado oo ilaa iyo geeyo meesha la yidhahda kismaayo iyo geeyo garaacad iyo hubyo doomankaasi hadda ayay diyaar ku yihiin dekeda magaalada muqdisho maalmaha soo soctay ayayna bixi doonaan dabcan waxa noogu daran waxay tahay gargaarka bini aadanimo ee dalka la keeno waxaa la keenaa dekeda magaalada muqdisho maxaa yeelay dowlado ayay ka yimaadaan dowladahaasuna waxay keenayaan caasimadda in marka caasimadda laga qaado oo dalka la kala gaarsiiyo waxaa ka jiro culeys aad u weyn oo xagga lojisticada ah de waa dabcan waa dareemi kartaa hay-addu waxa ay heli karto ay ku kala gaarsiin karta dalka laakiin waxaan isku dayaynaa inta tabartaynu tahay inaan un la tacaano annagoo kaashanayna dowladdeena iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waaya meelaha aysan dowladda gacanta ku haynin gaar ahaan dhulka ay shabaabka ka taliyaan dadka soomaaliyeed ee ku hoos nool sidee ayaa lagu gaarsiin karaa gargaar bani aadanimo wallaahi waa su-aal aada u fiican dowladda soomaaliya waxay ay mas-uul ka tahay cid kasta oo soomaaliyeed oo dhibaato haysato inay kaalmayso dee wixii noola idmado waaye waana ka shaqaynaynaa ama cid kastoo dabcan jamhuuriyadda ku nool soomaali ama non soomaali haddii rabta ahaato oo u baahan gargaar bini aadanimo waa wixii noola idmada inaan ka shaqayno laakiin maadaama ay nimankan agixisada ay u diidan yihiin inay dadkaasi ay wax helaan waxaan dabcan meediada u marsiinay inay yimaadaan meelaha ay dowladdu maamusho oo gargaarka laga qaybanayo dabcan dadka qaarkoodna way soo ajiibeen oo dad badanaa hadda ka yimiday inkasta oo ay dhibaato ku hayaan oo dadka xatee soo bixi lahay ay qaarkood ay dhibaataynayaan laakiin intii timaada waxbaa loo gelayaa waxaan rajaynaynaa ciidamada xoogga oo dabcan maalmahan howlgalla wado meelo badana runtii ka xoreeyey inay dadkaasi laheystayaasha cadowga oo ay madhow ka xoreeyaan si loo gaaro iyagana dadka soo barakacay oo ay fatahaadaha iyo daadadka soo barakaciyeen inta aad ka warqabtaan oo aad diiwaan geliseen mana la wadaagi kartaa waa idina wadaagi karnaa dabcan dadka ay saamaysay fatahaaduhu hadda waxay marayaan ilaa iyo laba milyan shan boqol dadka ay barakicisane waxay gaarayaan hal milyan iyo boqol ayay sii marayaan walaal maxamuud dhowaan waxaad ka digteen in aysan weli roobabka dhammaanin oo laga yaabo fatahaadaha inay soo bataan webiyadana ay biyo badan keenaan marka arrintaasi saxmiya oo ma jirtaa oo cabsidaasi ma la qabaa walaalow maalmahaas aan bixinayna digniinaha annagu waxaan u bixinaa isbuucle ayaan u bixinaa digniinaha marka maalmahaas aan bixinayna waa dabcan waa roobabaa jiray waana waana ka sheekaynay laakiin digniinta ama saalaasha hadda ugu dambaysay waxay sheegaysaa runtii inuu roobabku aysan hadda isbuuca soo socdaa ay xaaladdu ay normal ahaan doonto waa di'i doonaa meelaha qaarkood sida baardheere iyo bo-aale afmadow xoogo roobaba waa jiri doonaan laakiin roobabkii lixaadda lahaa oo weynaa maalmaha soo socotahay waa waa waxaan rajo ka qabnaa inay inaysan deyin maxamuud roobabka ka hor waddanka wuxuu la halgamayey abaaro abaarahaasoo ku yimid dhowr xili oo isseeg xiga oo uusan roob di'in haddana waatan alle subxaana watacaala roob badan keenay masiibana i ka dhacday marka maxaa sababi kara in abaaruhuna ay isku xigsadaan oo dhibaato ay ka dhalato roobabka ka dambeeyana ay dhibaatadan keenaan waa mahadsan tahay waa runtii su-aal meesha ku jirto dabcan hawshan ama xaaladan oo marna ay abaar aada u daran ay jirto markii abaarta laga baxana isla markii haddana ay daadad imaanayaan wax hadda soomaaliya iyo hore u aqaan jirta ma ahan de dabcan waxaad og tahay ama adduunyadu ay hadda ku jirtaa waxyaabahan climate changeka la yidhahda ama cimilada isbedeleyso taas waxay sababta runtii arrintan oo runtii annaga soomaaliya ay runtii xanuun badan ay ku hayso saad sheegtay lix xilli roobaad shan xilli roobaad ka badan ilaa lix xilli roobaad ayaa la waayey sanadihii dhawaayo lasoo dhaafay abaar aada u daran oo runtii aan ku siganaba dalku inuu majaaca galo ayaana runtii dhacday isla markii abaarta aan ka dhac ka baxnana daadadkaana yimid dee dabcan marka waxaanun ilaahay ka rajeynaynaa inay xaaladana uu ilaahay naga bixiyo laakiin dabcan haddana waxa uu nagala rabaa inaan la qabsano oo aan u diyaar garowno qaababka noocan oo kalentooda waxyaaba hadda annaga noo qorshaysan waxaa ka mid a inaan biyahan aadka u tirada badan oo hadda runtii na baabi'inayo oo guryihii naga dumiyey oo xoolihii naga dilay oo beerihii naga baxshay dhowr bilood kabacdi waxaa laga yaaba haddana biyo la-aan inaan u dhimanno marka inaan biyahan sidaan ku qabsa lahaynay wara u samaysa lahaynay meelo biyo qabsi u samaysa lahaynay dabcan arrintaasaa runtii qorshaha noogu jirto waxay un u baahan tahay dabcan wada shaqayn iyo un guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo in la helo mataqaana dhaqaalihii waxaasoo dhan lagu qaban lahaa maxaa yeele waxaan hubnaa inay abaar haddana ay imaan karto marka sida dee la bartay inay abaaru imaanayso marka inaan arrintaasi kasii digtoonaano ayaan u baahannahay marka dabcan waa arrimahaan runtii arrimo aan u baahana inaan la noolaano xaaladda adduunyada kusoo korortayna kamid taha waa ugu dambeyntii maxamuud macalin fatahaadahan waa soo laablaabteen sidee loogaga gaashaaman karaa fatahaadaha mustaqbalka laga yaaba inay dhacaan waa mahadsan tahay dabcan fatahaada hadda ugu badan oo nagu dhaca waxaa waaye waa webiyada webiyadaynana muddo dheer waxaan u malaynayaa dee soddonkii sano ama kasii horba cid ka shaqaysa ma jirto webiyadii waxaa soo buuxiyey caro webigii hadda webi maahana farow far camal u noqday dabcan arrintaasi runtii waa arrimaha qorshaha noogu jiro meelaha qaarkood dee waxaa haysto nimanka cadowgaayo wax badan lagama qaban karo laakiin sidii horta webiga loogu samayn lahaa carabixin loogu samayn lahaa oo webigii webi looga dhigi lahaa taas waxaan aaminsannahay inay wax ka tiri lahayd waxaa kaloon aaminsannahay biyo xireenadii oo dalku lahaa jiray oo sidii hadda anugu meesha aan ku dhashay shabel dhaxa waaye biyo xireen aada u weyn oo fawga la yidhahdaa jiri jiray meeshii biyo xireenkaayna hadda dadaaba deganba oo mataqaana ay u tahay deegaan ama dadii waxay u tahay biyihi biyihii meeshii lagu bixi jiro dhan male marka arrimahaasi iyo dabcan inaan annagu la nimaado guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya oo matalaysa in lala yimaado qorsho ah qaabkii biyahaani markay yimaadaanna na laynayo oo annagana baabi'inayo marka karantooday maqan yihiinna aan u dhimanayno biyuhu webigaas aad u jeedid sanada bilo ka hor ama dhowr bilood ka hor intaysa fatahaadaanu imaanin biyo la-aanay webigu ahaa oo webiga dhexdiisaa banooni lagu cayaaray marka inaan arrintaasi runtii ay qorshe ka yeelano waana waana insha allah waa ku jirnaa walaal aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud macalin oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo